soomaaliya ayaa ku soo bandhigtay carwada caalamiga ah ee ilaa iyo bishii abriil uga socotay magaalada layidhaahdo antaliya ee dalka turkiga ah qaar ka mid ah dalalka caalamka waxyaabaha ay soomaaliya gaarka u leedahay ee wax soo saarkeeda gudaha ah carwadan oo ay kasoo qaybgalayaan saddex iyo konton wadan oo caalamka ka tirsan waxaa soomaaliya uga qaybgalay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya iyo rugta ganacsiga warshadaha cabdirashiid axmed maxamed oo ay weheliyaan ganacsato soomaali ah haddaba sahre cabdi axmed ayaa wasiirka wax ka weydiisay waxa ay carwadani soomaaliya uga dhigan tahay balse marka hore waxa ay arrimaha carwadan iyo waxyaabihii halkaasi ka dhacay wax ka weydiisay weriye cabdisalaan herer
sahraay horta carwadan ganacsiga caalamiga ah ee ka socota magaalada antaliya ee koonfurta wadanka turkigu waxay bilaabantay bishii abril aynu kasoo gudubnay waxaanay socon doontaa ilaa bisha octoobar waa muddo lix bilooda carwada waxaa kasoo qayb galay saddex iyo konton wadan oo caalamkaa oo saddex iyo labaatan ka midii ay ka socdaan qaaradda africa oo dabcan soomaaliyana ay kamid tahay waxaanay taasi astaan u noqon karaysaa bay la tahay saamaynta sii siyaadaysa ee dhinacyada siyaasadda iyo baayac mushtariga ah ee dowladda turkigu ay la leedahay qaaradda afrika wadamadaasi saddex iyo kontonkaaba haddaba mid walba waxaa la siinayaa maalin loogu magacdaray maalinta qarankooda marka shalay sabtidii maalintii soomaalida ay ahayd dabcan bandhigyadii kale ee wadamada kale ay samaynayeen ee ganacsigooda ku saabsanaa waa socdeen laakiin shalay waxaa loo asteeyey sabtidii maalinta soomaaliya waxa aada loo weyneynayey soomaalida iyo waxay keeneen waxaa iyadana shalay lasoo bandhigayo dadkuna ay aada ula dhaceen hiddaha iyo dhaqanka soomaalida oo fanaanka weyne axmed naaji sacad iyo kooxu watay baa halkaa wacdare ka muujiyey gabadha hibaaq la yidhaahde fanaanada ayaa iyana meesha sidoo kale wacdare ka dhigtay marka shalay waxay ahayd maalin soomaaliya u gaara oo la muujinayey kasoo qaybgalkooda iyo kaalinta carwadan ay ku leeyihin waa tahay cabdilaano waxaad iiga warantaa magaalada lagu soo bandhigay carwadan sida ay tahay dadku inta badan waxa ay maqlaan ankara iyo istanbul iyo wixii la halmaala marka magaaladan magaalo nooceeya ayaad dhihi lahayd siday u eg tahay sawir naga sii magaalada antaliya koonfurta wadanka turkiga ku taalaa waa magaalada labaad ee dalxiiska ugu badan ay yimaadaan wadankan turkiga waa magaalo aada iyo aad iyo aada u qurux badan oo hogaamiyeyaasha adduunkuna shirkooda g twenty wadamada aadka u ladan ee caalamku waxa ay ku yeesheen magaaladan antaliya hodheelkan iminka aan kaala hadlayo waa hodheelkii uu deganaa madaxweynaha maraykanka barack obama oo lagu dejiyey martida soomaalida qaar ka mid ah magaaladu waa magaalo aada iyo aada u qurux badan meesha carwadu ay ka dhacaysaana waa meel howl fara badan la geliyey sida ka muuqata oo quruxda adyaabaysid wadan walba daarta ay ku jiraan magacooda ku hor qoran howlwadeenadoodii baa jooga waxaa la odhan karaa waa meel qurumihii adduunyada oo dhan kulmisay cabdisalaan hareere aad baad u mahadsan tahay bal markana ii dhib wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ee ka qaybgalaya kulanka injineer cabdirashiid maxamed axmed mudane wasiir bal waxaad iga warantaa maxay uga dhigan tahay ahmiyad ahaan soomaaliya inay ka qayb gasho carwadan caalamiga ee lagu soo bandhigay ee turkiga waad mahadsan tahay zahra carwadan caalamiga ee lagu soo bandhigay magaalada antaliya ee wadanka turkiga waxay uga dhigan tahay soomaalida ka qaybgalkeeda guul iyo faa'iido weyn usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed siiba ganacsatadeeda inay kusoo bandhigaan wax soo saarkooda wadanka laga soo saaro isla markaasna ay arkaan adduunka kale waxa ay soo bandhigayaan si ay waxay uga baahan yihiin meeshan ay uga iibsadaan ama ay shirkadaha waaweyn oo wadanka wadankan jooga ama adduunka ka yimid ay wax ula qaybsadaan waa gartay carwadan haatan lagu soo bandhigay ee magaalada antaliya ee dalka turkiga soomaali intee la-eg oo ganacsata ayaa bal socdaalka idinku wehelinaysa say usoo bandhigaan waxyaabaha soomaaliya ahmiyadda ay u aragtay inay u leeyihiin caalamka ee carwadaasi lagu soo bandhigi kara soomaaliya gaarka u leedahay waxaan nala socda ganacsato iyo dad shirkado soomaaliyeed oo ka kala socda gobolada kala duwan soomaaliya hadda inta aniga soo raacday waa ilaa iyo toddobaatan ganacsato oo soo bandhigay waxyaalaha ayaga ay ka shaqeeyaan waa gartay marka ma jirtaa kaba soo qaadba soomaaliya cid ay xiriir ganacsi oo gaara ganacsatadaasi ilaa ay haatan la yeelatay waan dareemi karaa soo bandhigis carwo wax unbaa lagu soo bandhigaa wadan walbaba wuxuu caanka ku yahay o ahmiyadda u leh haddana ma jiraan xiriiro ganacsi oo loogu abuuri karo ganacsatada soomaalida ha xiriiro ganacsi way jiraan hadda wadanka aan joogno oo oo turkiga wasaarada wasaaradda ganacsiga ee soomaaliya iyo wasaaradda ganacsiga ee turkiga waxay kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo ka dhexeeya oo lagu fududaynayo ganacsiga labada wadan canshuuraha la kala qaado badeecooyinka maaragtay loo kala baahan yahay wadamo kalena walaalena xiriiro ganacsi sida masar oo kale sida kenya oo kale wadamo badan oo soomaaliya iyo imaaraadka oo kale sacuudiga oo kale marka dowladda soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa inay raadiso xiriiro ay u samayso ganacsatada soomaaliyeed si badeecadahooda ay dibadda ugu dhoofiyaan wadanna wuxuu ku horumari karaa inta uu soo dhoofsado marka ay ka yar tahay inta uu dhoofiyo dhoofinta inay noo badataan jecelnahay meesha aan wax badan kasoo dhoofsan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee soomaaliya cabdirashiid axmed maxamed oo isagoo ku sugan magaalada antaaliya ee dalka turkiga khadka taleefonka goor dhoweyd ugu warramayay sahre cabdi axmed oo washington joogta